ma labada qur-aanku sheegay waana ahbas ama aswa arriba ribada ta ugu xun weeyaan ribadu markaa waa intaas afartaa qaybood ama saddex qaybood ama laba qaybood ba ahlucilmiga qaarkood ay ka dhigeen ayay ku soo urureysaa ashyaada ribada gelaysana waxa weeyaan axaadiistan soo socotana waa tilmaamaysaa waa ina ahlu cilmigu xoogaa khilaafan oo ku dhex jiraa qaabka maaragtay ay ribada kuwa kale loo qeys qaabanayo waay marka sarifka baab ariba wasarif sarifkan baabka sarifka wuxuu keenay isaga laftiisa dee waxaa gelaysa ribada sarifkii oo lacagin laisku bedelanay nooc ribada ka mid a ayaa ayaa gelaysa marka in ribada laga ilaaliya taasu marka u raaciye ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen albayc biictibaari اlmabiic yanqasim ilaa aqsaam baycu shayga la iibinayaa baycu marka la fiiriyo shayga la iibinayo shayga mabiice la iibinayo marka la fiiriyo wuxuu qaybsamaa qaybo horena waanu sheegnay mid waxa la hahdaa almuqaayada muqaayada waxa weeyaan baycu lcayni bilcayn waa shay shay lagu iibsanayo waa laba shay oo midna un lacag ahayn ba la isku iibsanaya waa muqaayada la yidhahdaa ka kalena sarif baa la yidhahdaayo waa baycu naqdin binaqdin waa lacag lacag lagu iibsaday ama labada laag labada lacagood isku bedelanaya isku mid ha noqdaan sawaan itaxad aljinsu aw ikhtalaf jinsigu isku mid ha noqdo laba lacagood isku mid ha noqdaan ama ha iskhilaafaan ama dah ba noqdo ama fido ha noqoto ama waraaqahan iminkayn hayno ee waraaqaha ah la isku bedelanayo waraaqahan wax lagu iibsado maarata maanta jira ha noqoto waxa weeyaan waa sarif mar haddaan lacag lacaga lagu kala bedelanayo waa sarif baa la odhanaya ji labada lacag la isku bedelanaya isku mid ha noqdaan amay noqon hadday isku mid noqdaan ribada la odhan jira ribal fadli baa gelaysa soo ma warka maxaa laga doonaya labadan lacagayow inay isla ekaadaan hadday kala bataan waa ribal fadli weeyaan hadday amaah galaanna waa riban nasiya culimada maalikiyada marka halkan sarifka marka la joogo waxay sameeyeen magacyaal buu sameeyeen waxay idhaahdeen inbiica dahabun bidahabin aw fida bifida wasnan fahada الnooc min الsarfi yusamaa muraabara haddii dahab dahab lagu iibiyo ama fido fido lagu iibiyo iyadoo miisaan la miisaamayo wasn ah dahab dahab baa lagu iibinaya waa laba shay isku jinsiya ama fida fida lagu iibinaya waa laba shay isku jinsiya lakin waa la miisaamaya waa la miisaamaya maxaa la dhahdaa muraabala waxaa la dhahdaa muraabala waay oo markaa mi dahabkana miisaan buu saarayaa oo miisaamaya dahabkana miisaan buu saaraya oo miisaamaya marka waa laba shay oo isku mid oo mid walba dahab yahay mid walba la miisaamayo waxaa la odhanaya muraabala la yidhahdaa wa in biica dahabu bidahabin aw fida bifida cadadan sumiya hada sarfu mubaadala haddii dahab iyo dahab isku bedelanayo ama fido iyo fido lakin lama miisaamayo waa la tirinaya dahabkan wuu ku tirinayaa fidadan wuu ku tirinaya lama miisaamayo taana waxaa la dhahaa mubaadala micnaha waxa wey marka la miisaamayana muraabala la ydhahdaa marka aan la miisaamayna maxaa lahdaa mubaadala sidaa cagsigeeda hadday noqoto dahab baa fido lagu iibsaday ama fido iyo dahab lagu iibsaday waa laba shay maxay ah ya waa laba shay oo kala jinsiya waxaa la dhahdaa sarif maxaa ka soo baxay markaa saddex shay sarif mubaadala iyo muraabara saddexdaasuu kala bixiya ta saddexaad in waa bayc mutlaqaho waa baycu lcayni bithaman waana bayc mulaqa wuxuu yihi markaa sheekhu raximah llah can cabd llaahi bni cumar can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay wuxuu yihi addahabu bilwariq dahabka oo fido lagu iibsado wariqdu waa fidadu weeyaan riban riba ahaatay ilaa haan wa haa haan wahaa micnaheedu waxa weeyaan hoo hoo in kala kala qaadanaya ilaa haan wahaa hoo iyo hoo mooyaane labada qof wax kalabisanayni mid walba yidhaahdo hoo hoo oo kana kakale gacanta ka geliya kana kakale gacanta ka geliya oo la kala qaato dahab iyo fiddo marka la isku iibsanayo riban ribaa gelaysa oo ahaatay ilaa haan wahaa hoo iyo hoo mooyaane wlburu bilburi bur bur lagu bedeshana riban riba ayaa ahaatay ilaa haan wahaa hoo iyo hoo mooyaane wshaciiru bishaciir heed heed lagu iibsadana riban riba ayaa gelaysa ilaa haan wahaa hoo iyo hoo mooyaane waxa ibnu muwaqin uu leeyahay raximah llah sheekhu wuxuu ka tegey صaxaynka waxaa kusoo aroortay xadiidkan aakhirkiisa inuu rasulku wa tamru bitamri riban timir timir lagu iibsay iyadana saasoo kale riba ahaatay ilaa haan wahaa hoo iyo hoo mooyaane marka wuxu uhi wakana alأwlى lmusanif an laa yaxdufa hadihi الziyaada fainaha muhima inuu ziyaado ka taga maaheen waayo waa muhim weeyaan waxa uu xadiisku sheegayaa ribadii la odhan jiray riba ribadu sheegaya maxay ribadii riba alfadl ayuu sheegaya iyo riba nasiya labada wariqdu waa fidadii weeyaan markaa aldahab walwariq dahabkii fidadii xadiis soo socda in akrina waa isku dhow yihin iyaguna can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal wuxuu yihi laa tabiicu dahaba bidahab dahab dahab ha ku iibinina ilaa milan bimilin iyadoo isleeg mooyaane yani isku mid ah milan bimilin iyadoo isku mida mooyaane waa isleeg walaa tushifuu bacdahaa barhkeed ha ka ziyaadinina calaa bacdin barhka kale walaa tabiicu lwariq fidada ha ku iibinina bilwariq fido ilaa milan bimilin iyadoo isleeg mooyaane isku mid ah walaa tushifuu bacdahaa barhkeed ha ka ziyaadinina calaa bacdin barhka kale walaa tabiicuu minhaa ha ku iibinina haa'iban mid maqan binaajizin mid joogta ha ku iibinina labadan shay laisku bedelin mid maqan iyo mid joogtayn isku bedelin marka waa maxay noqonaysaa waa amaah weeyaan amahda waa laga ilaalinaya wa fii lafdin ilaa yadan biyad gacan gacan laga saaro mooyaane yani hoo hoo mooyaane yadan biyad yani marka labada qofka gacanta ku kala qaataan wa fii lafdin ilaa wasnan biwasnin inay isku miisaan noqdaan mooyaane milan bimilin isleekaadaan isku mid noqdaan sawa bisawa isleekaadaan yani waa isku mid yani isleekaashahu waxaa sii adkaynaya inay isleekaadaan ashyaada ribowiga ah ee ribada ay gashaa welibana ribada ribalfadl la yidhaahdaa waa lix shay labada xadiidna waa sheegaya waa dahabkii iyo fidadii oo imika xadiiskan sheegay xadiiskaa hore wuxuu ku daray burkii iyo shaciirkii iyo timirtii oo ah ziyaadada dambe uu sheekhu u jaro watamru bitamri riban waa imsa shan milixdana ku dar marka lix lixdaas buu nasku sheegay lixdaas ayuu xadiid nasku sheegayo intaa ribaa gelaysa haddii markaa ajnaas iskhilaafto markaa marka laisku iibsanayo dahab iyo dahab fido iyo fido bur iyo bur shaciir iyo shaciir timir iyo timir milix iyo milix waxay noqonaysaa in la isleekaysiiyo oo ay noqoto mid isleeg taasu waa mid waxaana caddaynaya inay isleekaadaan xadiidkan ilaa milan bimilin waa inay isleekaadaan ilaa wasnan biwasnin waa inay isku miisan noqdaan sawa bisawa waa ina yani waa inuu shaygu isleekaado oo auna kala badanin marka labada shay isku midkaa la isku iibsanayo taas waa qol xadiiskaa hore ee cumar bn khaaab isna wuxuu sheegaya in markaba la kala qaato xadiiska kan laftiisna waa sheegaya ilaa haan wahaa waa ho iyo ho ama haweyna gelin majliskii la wada joogay ee wax lagu kala iibsanayey waa in markaba lagu kala qaataa xadiiskana wuxuu ka sheegay isagana ilaa yadan biyad marka laba shardiba kuwaas laba shardiba xadiidkaa sheegay xadiidkan dambe wuxuu sheegay inay islaakaadaan ilaa milan bimilin walaa tushifu bacdaha calaa bacdin barhkeed barka kale ha ka ziyaadinina ha islaakaadaan labada shay laisku iibsanaya ha noqdaan laba shay oo islaag xadiidka horena wuxuu caddeeyey in markaba la kala qaadanayo haaan wa haa marka labadii shay ee isku jinsiga ee laisku iibsanayay ee lixdaa shay ka mid ah waxaa gelaysa ribaa alxudn haddii ay isleekaan waayaan marka waa ina isleekaadaan waa inaan amahna gelin lixdaas wey lixdaa wax kale miyaa la haleeshiinaya mise lama haleeshiinayo ahlucilmiga isku khilaafay ahlucilmiga qaar ka midi waxay sheegeen in lixdaasun ay ribaduba gasho wax kaloo ribada ay gashaaba ma jirto lixda nasku uu sheego ribadu gelaysaa waxa weeye nufaat lqiyaas qolada qiyaaska diiday oo ugu horeeyaan daahiriyadu jamaaca min ahli cilmina ku raaceen taawus baa ka mid a iyo jamaaca min ahli cilm waxa kale kamid a sancaani oo isna xoojiyey marka iyagu waxay idhahdeen lixdaa shay uun bay gaar ku tahay ribadu wax kale oo gelaysaa haba yaraati ma jirto jumhuurkuna waxay dhahdeen ribadu intan intan rasuulku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam uu sheegay iyo qaar kale looga qiyaas qaadanayo kuwa kale waa looga qiyaas qaadanayo ciladiibaa iyaguna isku khilaafee qoloba waxbay yidhaha marka lixdan shay waxay u kala qaadeen laba qaybood iyagu markaa cilada kusku khilaafan aqwaal fara badan iyo qaab isku khilaafan ba ku jirto ibnu xasm kitaabka muxallaha buu aad iyo aada uga warramay qolo walba wuxuu keenaya waxay yidhaahdeen dabetna qowlkooda waa ka warramaya waa yani waa baatil garanaya wuxuu leeyahay qowlkaas waa baatil wey isaguna waxa uu leeyahay lixdaas unbay gashaa wax kale ma gasho marka ay waxay yidhaahdeen lixdaa shay ee xadiidka uu sheegay wixii dahab iyo fidaa waxaa loo qiyaas qaadanayaa wix alli wixii lacag ah lacag anwaaceeda oo dhan keedii dahabka ahaay keedii fidad dahabkii fidadii iyo dirhamkii iyo diinaarkii kii dhagaxa laga sameyey kii shilinka laga sameeyey kii warqada laga sameeyey inta wixii lacaq la odhanayay oo dhanba waxaa gelaysaa waxa ribadu waa gelaysaa bijaamici ahamaniya cilada ka dhexaysanaa maxay waa lacag dahabkii fidadu waa lacag waxa wixii lacag la odhan jirayna waa waa raacaya kii diinaarkii dirhamkii kii dhagaxa ka samaysnaa kii shilinka ka samaysnaa kii warqada ka samaysnaa intuba ribadaas waa gelaysaa marka haddii laisku iibsanayo laba isku jinsiya ribo fadli waa geli doontaa haddii kala dhaba kala bataan haddii markaa labadu kala jinsi ay yihiin oo amahay gashana waxay galaysaa ribada riba nasiyaa la odhan jiray marka halkaas taa ka meliya wixii intaa ka soo hadhay sida shaciirkii iyo timirtii iyo burkii kuyagu noocaasi ana iyo milixdii waxay yidhaahdeen waa cunto kullu madcuumin shay kasta oo madcuuma oo la cuno oo cunto ah waa gelaysa markaa ribada waa gelaysa dabeetana shayga madcuumkaa ee la cunayo waxay u kala qaybeen saddex qaybood waxay idhahdeen maa yuqsadu bihi acaam wix loogala jeedo cunto ahaan loogala jeedo iyo walquut shay cunto cunto ahaan in la cuno loo yani loo qastiyey shayga waa la cunayaa waana la kaydsanaya waana la quudanaya sida burkii iyo shaciirka oo kale burka iyo shaciirka waa la cunaa waa cunta waana la quutaa waana kaydsan kartaa oo ad dhigan kartaa marka waxaa soo gudagelaya shay kasta oo noocaasoo kalea la mid buu noqonaya sida haruurkii arabakidii bariiskii qamadidii waxyaabahaasoo dhan baa soo gudagelaya marka iyagoo ribaa gelaysa wey marka iyagoo isku jinsi haddaan isku iibsanayo waxaa gelaysaa ribatirbalfadl iyo mid loogala jeedo tafakur sida timirtii oo kale yani cunto ahaan iyo quut quut ahaan looma cunayo laakiin waxaa loo quudan loo cunaya tafakur waxaasoo iyadan loo qiyaas qaadanaya shay kasta oo tafakur sida zabiibka oo kale ayaa loo qiyaas qaadanaya waxay idhahdeen la mid buu noqonaya nooca saddexaad waxay idhahdeen waa wax cuntadana lagu hagaajiyo dawaahaanna loo isticmaala jirkiina dawaahaan ba loogu isticmaalaya jirkiina hadda jirka u baado dawaahaan buu isticmaalaya cuntadiina uu qurxinaysa waa wanaajinaysa sida milixda oo kale milixdu cunto looma cunade dad kilo milix cuntid waa dhimanaysa cuni kari maysa marka laakiin yani ma cuntadiiba lagu hagaajinaya waa shayga cuntada lagu hagaajinayo jidhkiina marka wuxu taraya ama lagu dawayn karayaba sida zinjibiisha oo kale xabatu sodaaja oo kale kuyaga noocaas cuntada daadad ku darsitna waa ku qurxin doontaa sidoo kalena dee jidhkii hadda loo loo isticmaalo dawaahan waa loo waa loo isticmaali karaa marka kuyaga noocaasoo kalea iyadana ribadii waa gelaysaa bay yidhahdeen haddaan laisku iibsanayo maalan zinjibil zinjibil lagu iibinayo waxaa ribada riba fadli waa gelaysa marka saddexdaa nooc bay u qaybiyeen ahlucilmi qaarkan waxay dhan mayana shay kasta oo la miisaamana waxaa gelaysa ribo waxaa loo qiyaas qaadanaya dahabkii fidadii shay kasta oo la miisana cuntaduba loo qiyaas qaadanaya shay kasta oo la miisana waa caynkaas ribadaas iyadana gelaysa marka waxa weeyaan adigu qowlkaasina waa jiraa waana kolley way xoojinayaan ahlucilmiga adilo fara badan waa ku xoojinayaan ka ibnu xasm laftiisu waa qol aad iyo aad u xoog badan wey can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala jaءa bilaalu ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam bilaal baa rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam bitamrin timir buu u keenay barniyin timir fiican buu keenay timirtan barnigii xadiiska inaan dhaafin xadiidkan hore ee abi saciid alkhudri laa tabiicu dahab dahab lafdiga dambe wa fii lafdin ilaa yadan biyad iyo lafdiga si dambe wa fii lafdin ilaa wasnan biwasn mithlan bimithli sawa bisawa lafdigaas labadaa lafdi waa min afraadi muslim walaysa calaa shardi musanif muslim baa la keliyoobay maaha shardiga musanifka waxa weye bukhaari muusoo saaran yani labadaa lafdi ee dambe ilaa yadan biyad iyo wasnan biwasn mithlan bimithli sawa bisawa ومن أفrاad mسلم نبه على ذلika cabdالحq في jaمعihi byn الصحيiحayn waa saasoo kale iبن mlqina kitaabkiisa ayuusna ku sheegay اعlاam bfawaaid cmdة اأحكاm jaءa بilاl ilى رasuuli الlahi slى الlaه عليه وsلم bilaal ba rasuulka oyim بtmrin barniyin timir wanaagsan buu u keenay timirta barnigii waa nooc timirta kamida weeyaan oo dhararna leh waxaynay ka mid tahay ajwadu anwaaci tamr timirta anwaaceeda kuwa ugu fiican weeyaan ama dana iyada ugu wanaagsaneenba madiinana waa ku macruuf faqaala lahu nabiy sal ly slm min ayn laka haada kan xaggeed ka keentay qaala bilaalu wuxuu yihi kaana cindanaa tamrun radii'un timir xun baanu haysanay fabictu minhu saacayni laba saac baan ka iibiyey bisaacin saac baan kusoo iibsaday fabictu minhu yani timirtii xumeed baan ka iibiyey saacayni laba saac oo timirtuu xun ah ayaan iibiyey timirtii aan wanaagsanayn baan iibiyey bisaacin saac baan ku iibiyey tan ah liyacama الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiga ilaahay suu quuto uu cuno faqaala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebiga ilahay wuxu uhi cinda dalik uwah uwah waa kalimatu liltawajuc wاtafajuc wاtaxazun qofku marku aada arrin uga xumaado marku shay ka xumaad ahin ah yani aad baan uga xumaada hawl kale weeyaan uwah yani waxa weeyaan yani waan ka xumahay wey awwahna wala aqri caynu ribaa ribada lafteedii weeyaan caynu ribaa ribada lafteedii weeye laa tafcal cayn ka ha yeeli walaakin idaa aradta hadda yeeshe markaad doontid an tashtariya inaad iibsatid fabici tamra timirta iibi baycin aakhara iib kale ku iibi uma ishtari bihi deetana ku iibso timirta kale doonaysid kusoo iibso yani suuradda fahmaysid timir wanaagsan barsuuku keenay timirta xaggeed ka keentay markaasuu wuxuui timir xun baan haysanayo timirtii xumeedoo laba saaca baan iibiyey saac tanaan kusoo iibiyey isla iibsay kala badan yihiin way kala badan yihiin labada shin isku iibsanayaan waa isku jinsi weyaan waa timir waa timir labaduba waa timir weeyaan rasuulka alayhi sala ka xumaaday wuxuu markaa u sheegay ina ribada lafteeda tahay caynu riba ribada lafteedii weeyaan caynu riba sidaa ha yeeli maxaad samaynaysaa timirtaa qaad iibi lacagta soo qaado deetana timirta waasan la doono kusiibsa timirta fiican walow saac keliya baa kuusa jartabee iibi oo rutan sidaas baad yeelaysaa wey saasuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam muslim waxaa kusoo aroortay walaakin idaa aradta an tashtariya tamra fabichu marka doonsa timirta inaad iibsatid iibi timirta iibi uma ishtarih deetana lacagta timirta kusoo iibso waay marka baabka wuxuu keenay waa laba shay oo mid wal laba yani laba tim laba shay isku jinsiya laisku iibsada waana timirtii wayna kala bateen rasuulkuna wuxuu sheegay ina inay ribo lafteed tahay waxaa ku soo aroortay riwaayadka qaar ka mid ah inuu rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam bilaal inuu faray inuu celiyo timirta halkan laa tafcal taas baa laga faaidaysanayana waa layidhi laa tafcal caynkaa ha yeelin yani celi weeyaan taana waa laga dhaas waxa kala yidhi mayaane yani waxa uu markaa uu u faray halkaa waxaa loo caddiyey inuu celiyo timirtii marka qisadu inay mid keliya tahay iyo inay kala duwan tahay haddii mid keliya ay noqoto oo hal qiso ay noqoto oo mar keliya dhacday oo bilaal ka dhacday oo xadiidkan abu saciid iyo in laba jeer ay kala dhacday haddii laba jeer ay kala dhacday markii hore inaan markaa rasuulku farin alayhi salatu slam in la celiyo waayo beeca hore iska faasi noqdo qofkii saaxiibkiisii hore shay ka halaaban buu noqonaya iyo in la yidhaahdo mayane eh laa tafcal tan uu yidhi rasuulku ayaaba ina tusinaysaba in uu rabo markaa in la celiyo sidaasna marka waa la tabana iyada lafteeda waxa xadiidkuna tusinaya macsiyada weynideeda rasuulku waa ka xumaaday ya markaas uu sheegay welibana inay tahay marka caynu riba waxaa kale xadiidkuna tusinaya saxaabadu ridwanullahi anhum say rasuulku u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam timirtii wuu hayay buu qaadi xusay timirtan rasuulka ha u geenini timir fiican u geeyo suuqii buu keenay deetana timirtii buu iibiyey iyuu kusoo bedeshay timirtaa kale saasuu ku keenay marka maxabadii iyo jacaylkii saxaabadu ay rasuulka jeclaayeen oo ay u dooreeyeen anwaacda cuntada tagu wanaagsan ay u geeyaan oo ay ku maamuusaan bay naqsinaysaa an abi an can abi lminhaal qaala sa'altu lbara ibnu caazib bara ibnu caazib ayaan weydiiyey wazayd ibnu arqam radia allahu canhu can sarf sarfkan weydiiyey fakullu waaxidin yaquulu mid kastoo labadooda ka mid waxau lahaa haadaa khayrun mina kaasaa ii khayr badan wa kilaahumaa yaquul labadooduba waxay lahaayeen nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebiga ilaahay waa diiday can bayci dahabi bilwariq in dahab fido lagu iibsado daynan iyado dayna can bayci dahabi bilwariq in dahabkii lagu iibsado fido daynan marka waynan dayn noqonin marka laisku bedelina lacagta marka labada lacag in laisku bedelona waynan dayn noqonine waa in markaaba la kala qaataa walow ha kala bataanbe dahabkii iyo fidadii way kala badana waa macruuf taas laakiin maxaa la doonayaa in aynay markaa amaah gelin oo labadii qof ay kala iibsanayay barta ay ku kala iibsadaan oo ay ku kala qaataan sarifka waxa u shardiya in la kala qaato marka waxaa jirtaa dadkin waxyaaba fara badan bay isticmaalaanoo sarifkaasi uu ka mid yahay oo dabeetana haddana marka waxa weeyaan ribadaasi ku dirarayso waxa dhacda dukaankii buu imanayaa lacag buu ka qaadanaya maalan lixdan kun oo shilin buu qaadanaya waa amaah wuxuu ku odhan toban doolar igu qor buu odhanaya toban doolar buu ku qoranaya isaguna wuxuu qaadanaya lixdan kun oo shilin marka waa sarif hadha wuxuu keenaya toban doolar mamnuuc waa sarif weeyaan waxaa la doonaya marka inay yadan biyad noqoto haddaad lacagtan qaadatay lacagtaad qaato mad keenaysaa un adigu haddaad dollar qaadatid dollar baad soo celinaysa haddaad qaadatid waxa weeyaan lacagtan shilinka ah na lacagtaa shilinka mad soo celinaysaa yacni lacagtaad qaadatay lacagteedii unbaad keenaysaa bedelkeeda ma keenaysa hadii bedelkeedii keentid waa sarif ribaana gelaysa waxaa kale dhacda inuu qofku marka waxa weeyaan dollar oo kale uu dhigo deetana lacagtaa kale loogu bedelo maalin ban yar buu qaadanaya maya waa inuu lacagta intuu doonay intu ka sarrafto deetana ka qaata inta kalena ka qaata la kala qaata yani yadan biyad waa inaan amaaha gelin waa kala maqaasho wayna gelin wixii aad sarrifinaysa ka qaado deetana meesha dhawo maalin ba inta doonaysa ka qaado marka yani waa mucaamalo inagu fara badan weeyaan mucaamalo aad iyo aad inagu badan weya siiba dumarka ku badan tahayo dukaanadoo kale masaariifta baa la geenaya markaa boqol doolar qaadasa ruux dumarka dukaankiiba geenaysaa bishaa masaariiftada halkaa dhigaysa marka wuu sarifaya maalinba wuxuu siinayaa un biilkiibu ka siinaya shilinkii soomaaliga ahaaya dabeetana maalinba intaasay qaadanaysa waa sarif wuu sarifaya marka waa inay yadan biyad noqota horta waa in boqolkii la sarifaa gacanta laga geliya dabeetana udhibatay tan halkaa dhig iyada oo markaa lacagtii ay bedelan tahay marka yani sarifka noocyo ka mid ahoo nagu marka waa jira sidaasoo kale waxyaabaha dhacday inta badan waxaa ka mid ah lacag dilacsan oo dollar ah waad helaysaa markaa suuq waad geenaysa wuxuu ka odhanaya ninkii lacagtu dilacsan tahay waxaan kugu bedelayaa intan ka yar maya iyaduna mamnuuc weeyaan waa inuu kugu bedela iyado lafteedii un oo uma banaana yani inuu wax ka ka jaro maalan shan door buu goosanaya shan iyo sagaashan oo kusinaya waa riba weeyaan iyaduna can abi bakrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay waa diiday can ilfidati bilfidati fido fida in lagu iibsado waa diiday wadahabi bidahab dahab dahab lagu iibsano waa diiday ilaa sawaan bisawaa in isku mid noqoto mooyaane وأمرنا وحونا فري أن نشتري الفضة بالذهب ذهب كي فضتي إن يبسنه كيف شئنا سلام ظن أن نشتري الفضة فضتي إن يبسنه بالذهب الذهب إن يبسنه كيف شئنا سلام ظن ونشتري الذهب ذهب كي إن يبسنه الفضة فضتي إن يبسنه كيف شئنا سلام ظن قال فسأله رجل من بويدي فقال يدا بيد من لك لقاطها قال هكذا سمعت سلاسا مقلي ورسولك مقلي عليه الصلاة والسلام ابن منقل وحي لي هذا اللفظ هو المسلم لفظ قال مسلم باس كلا ولم يذكر البخاري قوله فسأل رجل إلى آخره بخاري مو شيء فسأل رجل انت قدم بيسا ولفظه بعد قوله سواء بسواء وحي الملك سواء وحي قدم بيا وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا أو الفضة بالذهب كيف شئنا وحنا فري إن الذهب كيف الضوء كيف سنه في الضوء إن الذهب كيف سنه السنة نضعنا معنيه ذا حويان laba shay oo aan kala duwan waa dahabkii waad ku iibsanaysaa fidadii kayfa shiina markuu leeyahay way kala badan kartaa weeyaan yacni way kala badanaysaa oo dahabku uu ka qaalisan yahay fidadii marka ha kala badataba laakiin maxaa la samaynayaa yaan la meeshii la wada joogay lagu kala tegin iyadoo labadan shay midkood uu maqan yahayo ayaamah tahay maxaa laga ilaalinaya amahdii baa laga ilaalinaya adiguna dahabkii waad keeni kana fidadii buu keeni marka waad ku kala bedelan doontiin waad kala qaadan doontiin amahna waa laga ilaalinaya haddii amaahi ay gasho ribadii baad gelaysa wey marka saasuu leeyay kayfa shi'na sidaanu doonna anu ku iibsan halkaa waxaa ku dhammaaday baab arriba baabka ayaan ku dayna insha allah baab ku xigan
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب الرهن وغيره باب يهي باب الرهن وغيره باب يهي رهنك يغيره الرهن وحل لهذا لغة الثبوت والدوام شيء الصغن الدائم كأه بالا إلى هذا رهن شرعهان وحل لهذا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم waa maal baa la yeelayaa waxaana loo yeelayaa dayn qof lagu leeyahay si looga oobsado oo dayntaa loo helo ayaa maalkan wuxuu u noqonayaa wasiiqo dayntaa maqan baa lagu oobsanaya ama dayn shaygan la rahnay lacagtiisa ayaa marka waxa weyaan laga oobsanayaa hadday suuro geli weydo inuu qofkii iska bixiyo dayntii lagu lahaa waxa weyaan qofka wax daynsanayaa wixii uu daynsaday yacni shaygii uu daynsaday intuu soo celinayo shay baa laga sii haynaya oo sii oolaya rahan baa markaa la ydhaha nin baa alaab qaadanaya matalan raashin buu qaadanayaa intuu raashinkaa lacagtoodii uu keenayo maal baa laga sii haynayaa maalkaas marka uu soo keenay markuu keenay dayntii ayaa maalkii loo celinaya hadduu keeni waayona waxay noqonaysaa in maalkaa uu keenay laga oobsado bimacnaa maalkaa inta la iibiyo dayntii lagu lahaa qofkaasi laga goosto rahanku marka waa kaas rahanku markaa asalkiisu waa jaa-is bilkitaabi wاsunati walijmac
كتاب القرآن كواس ونفسيي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض سنة أنا حديث كسوس على أيات دليلوا مسلمين تنوكو يجمع علي مركا رهنكو ووحيابها آه كان سنة يا إن قفكو كوكب سنة هذا شيئا أما حويان shaygii ka maqnaa ayuu wuxuu noqonaya wasiiqa oo qofku markuu dayn bixiyo dayntii uu bixiyey inta ay soo noqonayso shay buu usii haysanaya marka naftiisii waa ku degaysa naftiisii ayaa qofkaasi ku degaysa oo waxa uu helayaa deganaasho oo wuxuu isleeyahy marka maalkaasi hadduu kuusoo noqdana qofkii daraankii waad u celin doontaa hadduu kuu soo noqon waayo maalkaasi qofkaasi dayntaa saa uu kula maqnaadana shaygan uu kuu rahnay baad ka goosan doontaa sidaas ayaa qofku naftiisii markaa ugu dejinaya qofkii isaguu daynta qaatay sida oo kale haddii isna uu waayo daynta wuxuu iskaga bixiyo isna waxaa u suuragala shaygii laga rahnay inuu qofku u siiyo oo yidhaahdo wixii aan markaa rahankaad u haysatay u qaado inuu saasoo kale uu yidhaahdo waa suuragal haddii marka uu kari waayo inuu dayntiis ka bixiyo rahankuna waa in la kala qaataa farihaanun maqbuuda sheegan la kala rahananayo shuruud bay ahlucilmi kolley u dhigaan waan sheegi doona insha allah shuruudaha qaar ka mid ay ka mid tahay xawaalada alxawaala oo waxa way xadiidka ku keeni doono iyo tafliiskii oo ah qofkii marka waxa weyaan xoolihiisii ay baaba-een ama kacay iyo xoolahaas dayntii lagu lahaase qofkaa laga yeelayo oo hal xadiid xadiid ku yimi isna uu tilmaami doono iyo shufcada shaygii la wada lahaa ee dadku ay wadaagayeen mid ka mid a hadduu markaa meesha uu ka baxo sida iyadana la yeelayo iyo waqfigii shaygii waqfiga loo bixiyey iyo hibadii wixii qofku uu hibeeyey iyo musaaqaadkii oo ah markaa dhirtii in la waraabiyo iyo mu'aajaradii oo ah kabadii kuyaga noocaasoo kale ah abwaabtaasoo dhan bay shamsanaysaa markaa wa gayrihii waa taa weeyaan wuxuu uhi sheekhu raximah اllah can caaisha radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay ishtaraa min yahuudiyin facaama nin yahuudiya waxa uu ka iibsaday cunto wa rahanahu waxa uu rahnay dircan min xadiidin dirac xadiidana rahan buu siiyey ishtaraa min yahuudiyin facaama nin yahuudiya ayuu cunto ka iibsaday ninka magaciisa waa maaragtay waa isku khilaafeen ahlucilmigu magaciisa marka waxaa lagu sheegay marka ninku waa nin yahuudiya calaa ayi xaal nin yahuudiya ayuu ka iibsaday cunto waxaa ku soo aroortay fi saxiix albukhaari in ay cuntadaasi ahayd shaciir yacni heeb bay ahayd soddon saac halaaثuuna saacan soddon saac buu markaa ka qaatay oo shaciira markuu qaatayna warahanahu dircan min xadiid diraciisii xadiidka ahaa ee birta ahaa ee dagaalku uu ku gelayey diracaas buu rahmi u siiyey oo waa qamiis la xidhanayo diracu oo xalqado xadiida leh oo ishaysta oo qofku waxa u xidhaa u xidhanay waktiga dagaalka waxaana uu ka ilaalinaya hubkii yani dagaal seefti iyo waxyaabaha lamidka ah buu celinaya waa bir weeyaan diracaasa uu lahaabuu rahan u siiyey markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkan wuxuu ka soo iibsaday cuntadaasi daynoo kaga soo qaatay lacag muu siinin waa daynsaday markaasuu ninku ugu kalsoonaaday dayntiisi diriciisii birtahaabuu siiyey wuxuu rahan usii hayso intaan ku keenayo markaa alaabtaan kaa qaatay kaa iibsaday intaan kuusoo celinayo waxa weeyaan shaciirkaasi lacagtiisii intaan ku keenayo shaygaan kaa daysaday diracaa usii hayso oo waa rahan rahan buu ugu dhiibay marka waxaa soo aroortay حديث عائشة رضي الله عنها إن تري رسول قواد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي درعي سنة ورهن أوهست من يهودية من يهودية أوهستي رهن marka waxay kutusinaysaa rasuulka sal lla ly slam zuhdigiisii iyo adduunyada siduu ku ahaa marka qof adduunyada daba socda oo iska daba ridaya oo adduunyo fara badan haysta inuuna ahayn waxyaabaha markaa dhibkaana ku sabriyay calayhi الsalaatu wasalaam marka wuxuu u keenay baabka warahanahu min warahanahu dirca min xadiid markaa markuu qaatay shaciirkii iyo haadii iyo cuntadii dayn oo qaatay wuxuu ninkii siiyey alaabbuu u dhiibay diracaas uu u dhiibay si uu u haysto marka loo keeno cuntadiisiina waxa weeyaan uu diracii soo dhiibo farahankoodkaas marka inuu haabit fi sunna sunnaha ku yahay xadiidku waxa uu nabsinayaa ahlucilmigu rahanka aayadda qur-aanka وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا سفر كسكنتين أو أيضا هلين قف وحلين كلا قرى رهن لك على قاطبة قف وحلوك اللي بسنية مثلا مركز ديني ترتوى وحي لك على قرنين ولا كلا قرنين لكن هذا نحن لك لقد سفر مركز لقد ترى كاتبنا ونجرين شيء مركز لك اللي بسنية شيء مركز يبسنتي أدنى رهن بدي بدون فقف ودي بدون حلوة شاقة فيها يسنتك كوكينية شاقة aan kaa iibsaday kaa daynsaday markaad dayntiis ka soo bixisid shaygii aad qofkan u dhiibtay baad adna hadhow ka qaadan doontaa xadiidku wuxuu marka aayadda qor-aanka waxayna tusinaysaa safarkii laakin kharajat makraj alghaali cinda faqdi الshaahidi wاlkaatib marka shaahidkii iyo makaatigii inkii wax qorayayna jirin ayaa aayadda qor-aankana tusinaysaa sunnuhuna wuxuuna tusinayaa xadiidkani qofku aan musaafir aan ahayn oo degan oo jooga inuu rahamkii markaa wax la rahmi karo inuu shay la rahmi karo shayga la rahmaya ahlucilmigu waxay u shardiyeen in qadarkiisa la garanayo iyo jinsigiisa iyo sifada uu leeyahayba waa intaaba la garanayo qadarkiisa waa in la garanayo jinsigiisana waa in la garanayo sifaduu leeyahayna waa in la garanayo masalan haddaad raashin aada rahantid raashinka qadarkiisa inta kilooy uu yahay jinsiga uu yahay hadduu beriis yahay hadduu qamadi yahay ama sareen ama bur sifada uu leeyahay waa inuu markaa waxa weeyaan shay la garanaya uu yahay sidoo kale qofku wax rahnaya ee rahanka bixinaya waa inuu noqdo qof tasarufkiisu bannaan yahay oo waxan uu rahnayo waa inuu iska leeyahay waa inuu caqlina uu leeyahay qof qaangaadhana waa inuu yahay ahlan litasaruf tasarufki ehel waa inuu yahayo waa inuu yahay qof caqli leh ninkii waalna waxba rahni kari maayo xoolihiisina rahan u bixin maayo sidoo kale waa inuu yahay qof qaangaadhay ilma yaro carur waxba rahni maayo waxan uu rahnayo ee uu dhiibayo ee qofka uu kaga agtegayana waa inuu isagu iska leeyahay ama loo ogolaaday qof uu ogolaaday inuu shaygan u rahno shaygan la rahnay waxaa loo shardiyayaa inuu noqdo mimaa yasixu baycuhu shayga rahanka loo bixinaya waa inuu yahay shay ay ansaxayso in la iibin karo hadhato ale shay la iibin karo waa inu noqda shay la iibin karo sababtoo ah haddii qofkii rahankan dhiibay uu dayntiis ka bixin waayo qofka rahanka haystaa wuxuu ka oobsanayaa dayntiisii rahankan uu hayo yuu ka qaadanaya bimacnaa suuqu geynayaa waa iibinayaa lacagtii qofkaasuu ku lahaa buu ka goosanaya marka marka waa saddex xaaladood midkoodbi noqonaysa shaygaa la rahnay ee qofkii marka waxa weeyaan rahnay uu dayntii iska bixin kari waayey ee waxa weeyaan uu qofkii rahansaday uu dayntiisii ka oobsanaya saddex xaaladood buu noqonaysa markuu dayntii iska bixin kari waayo shaygan rahanka u haysto buu iibinaya isagu marka waa inuu noqdo shaygan rahanka loo haystaa mid shay ansaxayso in la iibin karo shay aan la iibin karin hadda toole oo aan iibba gelaynin lama rahnayo ma banaana in la rahno marka siduu uga oobsanay rahankaasi waxay noqonaysaa inuu shaygii intu soo qaado uu suuqii keeno u iibiyo marka saddexda xaaladood maraya waxa weeyaan inuu dayntii u ku lahaa iyo shaygan uu raxna isgoosta intii uu ku lahaa unbu markii u iibiyin uu kala soo baxay un marka u wada qaadanaya ninkii lahaa rahankan u dhiibay ee daynta qaatay waxba uma soo hadhayaan dayntiisii uu qaatay iyo waxa isku go-ay shaygan marka uu raxnay markii la iibiyey xaaladda labaad in shaygan uu rahnay uu ka qiimo badan yahay shaygii uu daynta u haystay inta markii la iibiyo lacagay ka soo hadhaysa dayntii markuu ka goosto waxba soo hadhaya shayga waxaa soo hadhay waxa iskale ninkii alaabtan rahnay ninkan markuu iibiyo wuxuu ka goosanaya in dayntii intuu ku lahaa baaqiga soo hadha wuxuu siinayaa ninkii rahanka lahaa iyo in marka waxa weya ninkan daynta ka maqane ay ka fara badan tahay ama ka qiimo badan tahay shaygan rahanka u haysta uu iibiyey dayntii buu ka goostay weli baaqiga u harsan baaqiga u harsan dayn qofka ku noqon ku noqon oo mutlaqun bay noqonaysaayo waktigu helo marka uu soo bixiyo ayay noqon saddexdaa xaaladood bay noqonaysa marka dayn shayga rahanka ahaa qofku dayntiisi uu ka oofsanayo saas bay noqonaysaa rahanka hadduu yani shay lagu intifaaci karayo u yahay waa in isku waafaqaan labada qof ee ka wax rahnay iyo kaloo rahnay maala nin baa neef geela buu rahnay rahanu bixiyey intu nin ka qaatay maalan ama haruurka ka qaatay intaas kiish oo haruur ka qaatay intuu u keenayo dayntaas kasoo bixinayo ayuu neef buu u keenay wuxuu rahan usii hayso neefkaasi intifaaciisa inuu dhaansado uu dhaanka ku raro inuu reerkii uu ku raro inuu waxyaabo kale uu ku qabsado uu ku intifaaco waxa ay ku xidhan tahay laba arrimood kow inay isla ogolaadaan saaxiib ninkii markaa rahankan lahaa ee soo rahnay rahanka ugu dhiibay ninkan iyo in uu nafaqeeyo qofkii awrkan inuu nafaqaynayo oo nafaqadii uu siinayo isaga markaa ku intifaaci kara hadduu nafaqaynayo weeyaan oo qofka nafaqaynaya caanihi shaygan uu hayo caanihiisa iyo marka waxa weeyaan iyo intifaaciisa kaleba waa yeelanaya hadduu nafaqeeyo shaygan la rahnay wixii kasoo dhasha ee ka yimaada ama xaggiisa ka yimaada waxaa iskale uun ninkii marka waxa weya rahanka iska lahaa markii hore saaxib arahan ayaa yeelanaya waxa weya maalan nin baa wuxuu rahnay wuxuu rahan uu dhiibay hal hashi baa dhashay marka hashan dhashay waxaa iskaleh ninkii markii hore neefkan lahaa rahnay kan loo dhibay rahanka u haystaa isagba laha hadho markii diinta uu soo bixiya ninkan hashan iyo wixii ay dhashay isaa qaadanaya odhan maayo intii rahanka ahayd dee anigaa neefkan hayayoo deesan aagtayda ku dhashayoo anaa qaadanaya aduu hashaas ma jirto hashaasun qaada odhan maayo iyadoo waa socoto bixiya marka shayga la rahnay hadduu yahay shay kobcaya wixii markaa ka dhasha ee kobca waxaa isle saaxib rahan baa yeelanaya rahanki ninkii rahnay yaa qaadanaya waay marka ay maskalamada rahan ku jiraan ka xadiiso keliya hana sheekhu رسول الله اشترى من يهودي عاما ورهنه درعا حديد او نقصنيا حديد رهن كان marka laga yimaado in nimanka gaalada la mucaamalan karo yuhuudna sax la mucaamalan karo yani ruuxna laga iibin karo ilaa wixii sharcigu diiday mooyaane haddii ku yimaada waad ka iibin kartaa adu waad ka iibinaysa haddaad adigu sida waad kasoo iibsanaysaa waad la mucaamalan kartaa gaalada waxaad ka iibinaysaa ka iibsanaysaa waxay cilmi ka reebeen cilmi ka soo reebeen gaalka muxaarika ah abiga ah ninka kula dagaalamaya ee kugu riday waxbana ka iibsan maysi waxbana ka iibin maysi kaasi ka soo reebeen laakiin kii aan markaa xarbiga aan ahayn kula dagaalamaynin dagaalku idin ka dhexaynin ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ama gaal kaleba ha noqdobe mucaamaladu waa bannaan tahay in lala mucaamaloodo oo waxnaad waxay hadday wax iibinayaan aad ka soo iibsatid hadday wax kaa iibsadaan aad ka iibin kartid xataa ahlucilmigu waxay sheegaan shirkadoo kale marka ka warramayaan marka shay la wadaagayo inaana shart ahayn dadka shaygaa wada wadaagaya inay noqdaan muslimiin intan shirkad hadda la tasiisiyo oo shirkad la sameeyo lacag la isku darsado nin gaale hadduu lacag kugu darsado oo deetana in shirka noqotin oo yeelatiin way bannaantay intuu maalkiisas xalaal yahay oo la odhan maayo waxa wey nin gaale waxba kugu darsan maayo marka gaaladii waa lala mucaamalan karaa taas waa qolo waxaa kale halkaa ka muuqato nafsanaya inay bannaan tahay mucaamalatu man kana akharu maalihi xaraama maa lam yuclam caynu lmutacaamil bihi anahu xaraam qof maalkii intiisa badani xaaraan tahay amaynu ognahayba inuu kagadimaka xoole iyo xalaal labadaba ay leedahay nasaarada iyo gaaladiiba iyagu xalaal iyo xaaraan markay leeyihin ribadiibay qaadanayaan ay ku mucaamaloonayaan khamradiibay iibinayaan khinsiirkiibay yani xoolahoodu waxa weeyaan xalaal iyo xaaraan haw kasoo gelay ma fiirinayaan iyagu marka qofka noocaasoo kale hadduu shay xalaalo u iibinayo ma raashin u iibinayo ma dhar u iibinayo waxa weeyaan adu odhan maysa dharkan lacagtu iyo raashinkan lacagtu gee halkeebuu ka keenay ma lacag xaaraanaba ma lacag markaa xalaalaba yani shaygan aad iibsanaysid unbaad fiirinaysaa shaygan aad iibsanaysid hadduu laftiisu iyo shay xalaal ah isna uu iibinayo waad ka iibsanaysaa inta aan la ogeyn shaygan markaa lagu lagu ninkan uu ka shaqaynayo inuu xaaraan yahay hadduu xaaraan barax tiran uu ka shaqaynayo dee waxba laga iibsan maayo waxna laga iibin maayo haddii laakiin uu xoolihiisu isku dhex jiraan xalaal iyo xaaraan aduka xalaasha waad ka iibsanaysa wax xaaraanka aana ka iibsanaysa waxay ahlucilmiga kale sheegeen gaalada hubka laga iibin maayo gaalada hubka laga iibin maayo hadda dagaalkii hibka laga iibiyo de waxaa laga yaaba hadhow dad muslimiinta in marka waxa weeyaan uu ku dhibaateeyo lakin dayig waa laga iibsan karaa gaalada waxaa xadiiskuna tusinaya kan rasuulka calayhi salatu wasalaam sheegnay zuhdigiisii yaa dunyadii iskaga zaahiday oo iskaga tagay oo uuna marka waxa weeyaan iska dabaridahayn rasuulka sala alla alay slam zuhdigiisu markaa de markay ka warramayaan saxaabada ridwaan ullahi calayhim aad iyo aad bay markaa uga warramay waxaa ka mid ah inaan bilo isku xigaa gurigiisa aan dab laga shidi jirinba gurigiisa dab lagama shidi jirin markaasaa caasha la weydiiyeyo waxaa lagu yidhi maxaad ku noolaan jirteen markaasa waxay tidhi alaswadaan labada madow biyaha iyo timirta biyo timirma ku noolaan jiri dabba lama shid dabba lama shidi jirin markaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam addunyada ma li wala dunya ma ana ilaa karaakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa watarakaha waxaa arkin saxaabadu maalin maalmaha ka mida isaga oo markaa cawd ku jiibsaday deetana cawsh m cawdu marka kasoo toosay jirhkiisiiba raadayso raad bay ku samaysay waxaa rasuulka ilaahay o haddaanu kuu samayn lahayn furaashaad ku seexatay ay wanaagsanaan lahayd aniyaa addunyada maxaana kala galay anagu adduunyada waxaan isku nahay sidii nin socotaa oo geed weynoo harle kusoo baxay deetana hoos hoos harsaday deetana ka carraabay nin socotaa geed wanaagsanoo har fiican le hadduu yimaado uu yar harsado isku ilaabi maayo sooma halka iska fadhi un waxba ha soconin be ku yar nasan doona dabeetana waa soconay waa socota ilen saasoo kan isku nahay buui rasuulka calayhi salaatu wasalaam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحولي مطل الغني منك غني العلمتيس ظلم وظلم ويان وإذا أتبع أحدكم كمتكين الراعي على مليء مدبوحة فليصبح الراعي مطل الغني المطل وحويا مشتق من مطل الحديد إذا ضربته ومددته ليطول يعني مركا حديثكي لا قراعه لو قراعه إنه قراعه ضر وصميه أيها أصل كيد وياه لكن هذا هو حلقة كيدا قف إنه ديده وحق لو قل لي هاي إنه قف ديده حق شيء لو قل لي هاي إنه بحيه ولا قد دوني إنه شيء بحيه أيو قف كاميرا سنة يوديلي مركا مطلب غني يحدوني ينعم الضر سنة سقط بحي كريه ninka aniga faqiirka aan ahayn ee xoola haysta inuu qofkii wax ku lahaa ama deynta lagu lahaa qofkii u celceliyo oo cimri dhara ka samaysto idhaahdo beri kaalay saacdama kaalay bishaayo kaalay taahelayo kaalay yani celcelinta noocaasoo kale qofka xaqii lagu lahaa inuu bixiyo aanu bixinin isagoo helayaa ulmin weeyaan ulmi weeyaanoo dee waxa weeyaan ulmiguna wadcu shay fii hayri maxalli yani qof daalimo weey qofkaas maxaa dhacaya yuxilu cirdahu wa cuquubatahu waxaa bannaanaanaysa in qofkaasi la ciqaabo oo cirdigiisa wax laga sheego nasi cirdigiisa waxba laga sheegaya qofkii xoolihiibu markaa ku adkaado marka inuu caynkaa sameeya maha waa inuu xoolihii iska bixiyo wey ciqaabka mutaysanaya waxa wey in la xidho de xabsiga loo taxaabo xoolihii u bixin waayey isagoo heli kara inu iska bixido waa la xidhay waidaa utbica axadku marka midkiina raaciyo calaa malii mid buuxa yani mid adduun haysta haddaa la raaciyo oo la yidhaahdo lacagta adigu la hebel ka qaado hebel baan kugu wareejiyey falyatbac ha raaco yani nin baad dayn ku leedahay deetana waa inaad cid kalead ku wareejinaysa marka waa xawaaladii weyaan xawaaladda maatan ay naqaano ee lacagta kasoo dirayo waa qof dayn lagu lahaa oo qofka kale daynta ku wareejinaya waa naqlu daynin min dimatin ilaa dimatin bidaynin mumaasilin lahu naqlu dayni dayn qof lagu leeyahay baa la raraya waxaa loo rarayaa qof kale oo dayn lagu leeyahay baa loo gudbinaya dayntaa la mid ah baa ayaa loo raraya waidaa utbica axadukum calaa mali'in falyatbic micnaheedu waxa weeye maalan laba nin baa dayn isku lahaa nin baa dayn nin ku lahaa dabeetana ninkiibaa uu imanaya wuxuu le dayntii aan u baahanahay wuxuu leeya dayntii aan iminka xumahay waxaan kugu wareejiyey hebel dayntii ka qaado hebel dayntii siaan kugu wareejiyey ka qaado marka ninkaa dambe ninkaa lagugu wareejiyey maxaa shardi ah inuu yahay nin wax haysta nin faqiir waxba aan haysanin hadduu kugu wareejiyo ku hebel baan dayn ku leeya hebelkaa ku wareeg oo lacagta adigu lahayd ka qaado suu yimaado oo hebelow waxa weeya ninkan lacagta aan kugu lahaa c uu yidhaahdo dee nin aan waxba aad ka helaynba weeyaan marka waa lasanamaya wuu ku meerinaya marka qofkan uu kugu wareejinayaa waa in uu yahay qof wax haysta calaa mali'in buu rasuulku yii qof wax haysta inuu yahay halka maxaa ka soo baxay imse qof saddex qof soo ma muxiil iyo muxaal iyo muxaalu caleyh sadexdaasa ka soo baxayo muxiilku waxa weeyaan waa qofkii marka waxa weeyaan la wareejinay muxiil wareejiye muxaal la wareejiye iyo muxaalu calayhi kii wax lagu wareejinay muxiilku waa ninkii daynta lahaa weeyaan qofkii daynta kugu lahaa kii la wareejinayey qofkii daynta lagu lahaa iyo kii daynta lahaa iyo kii daynta lagu wareejinayay saddex waa qolaa mesha ka soo baxayo weli marka waxa u shardiya qofkan kale lagugu wareejinayo inuu raalli ka yahay inuu qofka la wareejinaya inuu raalli yahay labada qof ee marka hore daynta isku lahaa in labadu marka raalli yihiin ka lagu ka lagu wareegayaa culimmadu shardi uma dhigin inuu raalli isagu noqdo labadan qof ee marka hore daynta isku lahaa muxiilkii muxaalka ah labadaa qof ee marka hore daynta isku lahaa inay raalli ay ku yihiin inuu markaa dee ninkan la wareejinay inuu raalli ku yihin inuu dayntiisa ku wareegay ninkaa kale hadduu yidhahdo anu raalli kumeehiyo dayntii ninkaa u doonan maayo adigu maan kugu leeyahay aduu lacagtii ii keen isagu markaa xaq buu yeelanaya wey xaq buu yeelanaya laakiin hadduu raalli ku noqdo kaa uu ku wareegay waxba la weydiin maayo isaga waxaa laleeyahi dayntiis ka bixi yani kugu wareega muxuu ahaay c isagana waxa u shardi ah kaa lagu wareegayna waxa u shardi ah xoolahan la weydiinayaa in ay tahay dayn isagana lagu leeyahay marka micnaheedu waa saddex nino dayn isku le wayaan aduu ninkan baad dayn ku leedahay ninkana ninkaas buu dayn kusii leeyay aduu ninkan baad dayntii weydiisatay deetana wuu ku wareejiy wuxuu ku yihi hebel baan lacag ku leeyahay hebel ka qaado marka waa in ninkaa lagu wareegayaa waa inay dayntu ay ku sugantahay isaga daynta ku sugan dayn dayn waa inuu ku leeyahay oo dayntaas mid sugan tahay taas waa qodob waxaa kala dhici kartaa markaa taa markay tahay raalahansho laga weydiin maayo waxaa kala dhici kartaa in maalan qof ay mucaamalo leeyihiin oo kale noqdo dabeetana uu ka wareejiye buu yidhahdo hebel baan lacagta kugu wareejinayaa hebel lacagta ka qaado dee isna raalli ku noqdo deetana ay noqoto markaa lacagtii uu sidaa ku bixiyo laakiin waxaa shardi ah oo ugu muhiimsan in qofkan lagu wareegaya ee waxa weye deynta marka dambe loo doonanaya in isagana dayn uu ku leeyahay kan wax wareejinaya taasaa shardiga shuruud kalena kule culimadu way dhigeen waxaana saa loo leeyahay de haddii qofkan aanad dayn aanad ku lahayn haddii qofkan ku wareejinaya qofkan un waxba ku lahayn de qofku waxa laga imanaya ninkan waxba uma hayaa laakiin markuu ku hayo xoolihii u hayay wuu bixinaya wuxuu ka bixinaya diintii lagu lahaa marka waxyaabaha kale shuruuda usudhiga waxaa ka mid a labadan dayn ee laleeyahay waa inay isku jinsi yihiin aduu ninkan daraahin baad ku leedahay ama lacag baad ku leedahay kan kalena waa in lacagta lagu leeyahay hadduu kan kale isagu raashin ku leeyahay oo raashinkaa uu rabo inuu soo bixiyo raashin ku wareegi mayse waayo dayntii baan isku mid ahayn aduu ninkan ku wareejinaya waxaad ku leedahay lacag shilimaanbad ku leedahay isna ninkan wuxuu ku leeyahay raashin buu ka doonaya inuu keeno marka haddaad ku wareegto dee raashin buu kusinaya adiga adina maxaad u baahan tahay lacag marka yani waxaan dayntii baan isku jinsi aan ahayn xagga miqdaarkan way iskaga mid noqdaan baa layidhi ninkan haddaad adigu boqol ku leedahay waa inu ninkaasna isna boqol ku leeyahay iyo wixii ka fara badana hadduu konton ku leeyahay haddana ninkan boqol kun kula ka qaada lacagta himan buu kugu wareejiyey oo kii kulaa konton bii kulaha kontonkii hoo dee konton kalea ku baaqiya iyaduna ma soconayso waa inay lacagti noqoto maxay mid isku miqdaara xagga yani miqdaarkan way iskaga mid noqdaan oo haddaad boqol ku leedahay isna ninkaa kale boqolka ay wax ka fara badan ku leeyahay haddii boqolkii ka yaraato dee waxay noqonaysa haddana kii markale kusoo noqoto iyaduna saasoo kale wey xagga waktigana saasoo kale xagga waktigana way iskaga mid noqdaan labadii daymood oo sida iskaga mid noqonayaan waxa weeyaan aduu ninkan daynta aad ku leedahay waxay waxay ku eg tahay bilka bacdi isna saasoo kale waa ina noqotaa xagga ta'diinka iyo xuluulka waa in isna bisha wixii ka dambeeya abuu ka doonayay ninkan hadduu ninkan uu qabtay sanad inuu ku keeno gudihii ama hal sano aduna ninkan aad hal bil aad u qabatay dabeetana uu kugu yidhi hebel ku wareeg hebelkaad ku wareegtay markaad bishii dhammaataad u doonatay oo tirahdo lacagtiisii liukaasoo wareejiyey oo uu ku yidhahdo aniga sanad buu hebel ii qabto sanadkuma ku bixinaya halkaa waxaa ka imanaya markaa misaaci dad ba ka imanaysa marka waa inay xagga waktiga isku mid noqdaan xagga waktiga na waa inay isku mid noqdaan haddii iminka la bixinayo iyo haddii ta'jiil tahay oo dib loo dhigayo iyadana xaggana waa inay iskaga mid noqdaan labadan xaq ee la isku wareejinaya labada waa inay macluum noqdaan oo inay wax jahaalayna ku jiro waa sidaas waxaa kale ahlu cilmiga tilmaamaan marka qofkii la wareejiyo qofkan wax wareejiyey ee ninka kale ku wareejiyey isagu beri ma noqonaya dimadiisa ee imka dayn baad ku lahayd uu ku kaxeeyey nin kale kugu wareejiyey wuxuu kuhi hebelkan lacagtii adigu lahayd ka qaado waayahay baa tag kii kalena waayahay buu yiri isagu dayn baad dayntii aad ku lahayd waa kan waa ku wareejiyey isagu beri ma noqonaya oo hadhow toole waxba ku yeelan maysa oo saasuu beri ku noqonaya miyaa culimmada in fara badan ka mid waxay sheegeen siiba culimmada shaaficiyada oo kale waxay tilmaameen in marka waxa uu beri noqonay oo hadda tolo ninkan haddii lacagta aad ka weydid inaan isaga aan kusooba noqon karayba isaga laguma soo noqonayaba isaga laguma soo noqonayo idinka labadiinin unbaa mucaamalonaya un ninkaasunba adu xoolii ku leedahay kana sugaysaa un hadduu ku siiyo hadduu kusiin waayo labadaba hadduu ku siiyan axsan hadduu kusiin waayona isaga un baad ashkateynaysaa un ninkii kusoo noqon mayso sidoo odhanaysid waar ninkaad igu wareejisay waxba waa siinba waayo ma odhanaysa marka yani taasna waa sheegay culamadu shawkani laakiin waa khilaafsan yahay oo isagu waxau leeyahay hadduu qofkiu ka waayo wuxuu kusoo noqonayaa ninkii waxa weeyaan ninkii wareejiyey buu u imanayaa dabeeta ninkii odhanaya lacagtiisi ninki waxba waa ka waayay saasuu isagu tilmaamaya makana sheekh abani wuxuu yidhi qola isqabsatay baa iskuga kaaya timid saddex markaa waxay ahaayeen dee sano kala dhacday way is wareejiyeen nin baa nin lacag ku lahaa deetana kan kalena kaa kalu lacag u dhiibtay isna markaa u hayay intuu u yimid wuxuu yihi lacagtii intaa ahayd lacagtii intaas ninkaas buu kugu wareejisay marka laba nin mustaqbilsiye isagu oo ka dhex baxay marka ninkii lacagtii ninkii mu qaadan iska noqdo wuxuu tihi waa kusoo noqon doontaa ka qaado intuu soo usoo dababara buu ninkii m lacagti m miyaad siisay oo mi kuusoo doonto su maya waad lacagtiisii su lacagtiisii kii baa yimid lasoo wareejiy wuxuu lacagtii nigu kaa ballameeyey si sulu wakii hebel yimid oo lacagtii u qaatay ma garatay deetana halkii waa lasku qabsaday marka xukunku muxuu noqonaya marka la eego madhabkii shaafici lacagtii lagu yeelanayaa kan dambe marka wuxuu iskuul kaa yimaadeen iyagoo is haystaa deetana waxaan xukunku ku saarnay buu yihi ninkii dambe ee lacagta bixiyada lacagta lagu leeyay maadaama ninka marka hore lagu keeno lagu taqabalsiiyey lacagtiis inaad bixisid ma ahayn waxay ahayd inaad tidhaahdid ninkiiba lacagtu haya ninkaasan sin aad igu wareejisay oo sidaa wey maطluul ghaniyu ulmu ninka aniga meermeerintiisa ulmi weya waidaa uطbica axadukum calaa maliyi mid buuxa marka midkiina raaciyo falyatbac ha raaco oo yani xoolihii haka doonto hadduu nin faqiir yahayna yuna ka daba tegi yani waxa weeyaan ninka faqiirka ah da waxba ka heli maysa waxa xadiiskana tusinaya ee kale qofka haddii uu yahay qof mucsar oo waxba aan haysanin in laga sugayo qofka hadduu mucsar yahay waa laga sugaya yani waxa weeyaan intuu helayo wain kaana duu cusratin fanaadaratun ilaa maysara hadduu qof helayo yahayna inuu diintiis ka bixiya wanaagsan sida fadliga badan waxa qofka mucsirka ah haddii qofku diinta kulli nin haniya uu yahay inuu ka dhaafo inuu ka dhaafo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول waxaan maqan nabig ilaahay ole man adraka maalahu qofka maalkiisa soo gaadha bicaynihi isagoo sidiisii ah cinda rajuli nin agtii kusoo gaadha ninkaasoo qad aflasa kacay fa huwa axaqu bihi min hayrihi isagaa ayrkii uga mudan isagaa kayrkii uga mudan xoolahaas man adraka qofka soo haleela maalahu maalkiisa qofka soo haleela qofka hela bicaynihi isagoo sidiisii waxba aan iska bedelin cinda rajulin agtii ka hela qad aflas aw insaanin ama insaan agtii ka hela kaasoo qad aflasa kacay huwa xaqu bihi isagaa u mudan min hayrihi hayrkii isagaa ka mudan oo leh waxa uu xadiiskana tilmaamaya waxay culimadu yidhahdaan xajriga dadka xoolaha laga maaragtay laga xajrinayo laga xayirayo dadka laga xayirayo xoolaha waa saddex qolo dadka laga xaji laga xajiriyaa waa saddex qolo ama si kaleba haddaa loo dhigaba waa laba nooc dadka xoolaha xoolahooda inay ku tasarufaan loo diidaya waa laba nooc xaajirun limaslaxati alghayr qofkan waxa xoolihii looga xayirayaa maslaxad cid kale ay leedahay maslaxad naftiisa maaha maslaxad cid kale ay leedahay waxa weya waa kii mufliska ahaa ee kacay oo xoolihii laga xajiriyo yani laga xayiro xoolihii baa laga xayiraya limaslaxati alghuramaa dadka deynta kule maslaxad ay ku leeyihiin awgeed ba xoolihii laga xayiraya xoolihii waa laga xayiraya waa laga joojinaya waxaana looga joojinaya limaslaxati alghuramaa dadka deynta kule maslaxadooda ayaa looga joojinaya oo waxaa la rabaa xoolahan maadaamuu kacay kicitaanka micneeda waxa weeyaan maalkan uu hayo iyo deynta lagu leeyahy deynta lagu leeyahy waa fara badan marka hadduu intan u hayo kusii tasarufo de deyntiiba xataa laga yaaba inuu bixin kariba waayo